xasan anigu horta sabtidii lama baarin arbacadii subaxdii baan xoogaa ameynkii markii talaadada aan seexday baan waxaan dareemay subaxdii dhuunta oo sidii hargabi soo hayo kala arbacada subaxdeediina anaa isbaaray oo meesha baaritaanka aaday markaan issoo baarayna waxay dheen gurigaad joogaysaa inta resultagaaga la helayo sidaasaan guriga ku joogay hameenkii koowaad aad baan u qandhaday sida malaariyadii oo kalaa lay qabtay qabow iyo kulayl iyo qandha sare bay qabatay hameenkii labaadna lafa xanuun dhabar xanuun iyo luga xanuun maalinkii jumcaha waa iska roonaa cuntadii baan cuni waayey hurdana waa waayey sabtidii iyo jimcihii hurdala-aan iyo adugu waxa hayey iyo cuntadii oo aanan cuni karin kabacdi intii ka dambaysay waan fiicnaa aad baan u barwaqaysnaa wax damboo aan dareemin ma jirin caawa galabta xoogaa yar oo qufacah baan dareemayaa magala waa garta marka ilaa maalinka lagaa hela ilaa hadda arbacadii waa asbuuc baad joogtaa
waa toddoba bay ii tahay maanta guriga iigu yimaadeen baaritaan labaad bay ii celiyeen mar dhowey marka kaas baaritaanka labaad galabtaa layga qaaday xaaladda sida kale waa fiicannahay lockdownka ummaddaan la qabnaa halkaasaan ku jirnaa waa gartay marka ma ma ka warqabtaa ama ma qiyaasi kartaa halkaad ka soo qaaday axmedow xanuunka niyahow ma qiyaasi karo dee runtii qofna ma oga meeshii wax ka qaaday laakiin dee nin weyn wadkiisa waxaa la yidhi waa garanayaa xoogaa uun tuhun maahane niyow anigu waxaan aad u tuhunsanay communitiga dhexdiisa inaan ka qaaday sababtoo ah guriga iyo shaqada ma dhaafi jirin laakiin maalinkii sabtida ahayd baan waxaan tegey makhaayadaha sabtina lockdownka halgelimaa sabtid ka horreysay weeye marka rag badan oo dhallinyaraayo wada maaragtay wada eed sheeganayo qandho iyo xanuun iyo qufac iyo maaragtay cuntadii cuni waayeen iyo calooshoo shumaysa iyo baan baan kusoo arkay oo meesha joogay rag badan oo aan saaxiiba ahayn oo laga wada helay oo ii sheegay oo makhaayadaha ay wada joogjoogi jireen iyo wixii oo dhan baan ogaa xogtaasaan la socday kabacdina niyahow halkaas aniga shakigu iga raacay maalinkii baan saacado badan qaatay oo joogay meesha makhaayadaha waa gartay marka guud ahaan dadka soomaalida dabcan ama dadkao dhan waxaa lagula talinaya in qofka hadduuba xoogaa xanuun iyo iska dareemo inuu ama guriga joogo ama istees gareeyo waxaad leedahay dad badan oo jaaliyadeena ka mid ahaa laga yaabaa inaysan awaamiirtaas ama ka warqabin ama raacin niyow hadda waxa sababta hadda lockdownka hard lockdowna loo geliyey waa xoogaa maqalkii oo liita ama inaynu maaragtay brax garayno wixii iyo tilmaamihii iyo qaabkiina la siiyey ragga maalinkii aan ku arkay sabtida aan ku arkay makhaayadaha anaa afkayga qaar ku weydiiye waxay niyo ma soo bartaan haddaa wax dareemaysaan waxay dhaheen niyow hana habaarin marka wixii dadkii waxoogaa waxay u qabaanba ama cay ama maaragtay in wixii ay yihiinba habaar ama ay bahalkii yihiin xanuunkaana waa xanuun iska guud oo yimid marka bulshadeennu aad uma aha dadka maaragtay wacyigelinta maqla oo maaragtay u roon oo wixii la yidhaahda yeelaya haddii layaa sidaa yeel yeelaya ma aha marka sidaas darteed baa waxay keentay in la geliyo lockdownkan la geliyo goonida u ah sarahankan goonida u ah marka waana daraasad ay sameeyeen baan u malaynayaa oo ay arkeen maaragtay qaabka meesha waxa ka jira marka bulshadeenna aad waxaan ugula dardaarmayaa in wixii la yidhaahdo qofka uu yeelo si uu u badbaadiyo ummadda uu la nool yahay isaguna u badbaado marka niyahow wacyigelintu waa waa waa ina ku liidataa innaga waa gartay marka dabcan xanibaadan xaafidihiina lagu soo rogay markay bilaabatay dhaliilo badan baa dowladda loo soo jeediyey adugu waxaad aaminsan tahay in dowladdu ay ku saxsanayd inay soo rogto niyahow taasi waxaan u malaynayaa waa aqoon xumo cid dangooniyo laga leeyahay danta gooniyo nala ka yeelan karaa maxay tahay niyahow u malayn mayo dangooniyo nala ka leeyahay inay jirto laakiin anugu waxaan aaminsanahay bilcakis in nafaf badan la badbaadiyey dad badan la badbaadiyey dowladda kharash baa uga baxaya hawl baa uga baxaysa wax badan oo munaasab ah oo wanaagsan bay qabteen anigu sida aan aaminsanahay
waa gartay maxaad kula talin lahayd marka dadka xanuunada dareema ama qufac ama hargab calaamadaha lagu garto bahalkan oo sida hargabka oo kalaa maxaad kula talin lahayd oo hadda xaafadiina dabcan qof kastoo degan waa ku khasban yahay hadda waaba la baarayaaba ama ama dadka laga yaababa inay diidaan dowladdu waxay sheegtay ilaa toban kun oo qof in melbourne ay diideen in xanuunka laga baara maxaad dhihi lahayd dadka ama ama diida ama iyagu aan si voluntary isu soo baarin xasanow waxaan oran lahaa qofkii isku arka calaamadaha hadda la sheegayo ama wax u dhow waxaan kula talin lahaa in uu isbaaro oo baaritaan aado ummaddana uu badbaadiyo dad muslima ah baynu nahay muslimkuna waxa weeye xadiis baa wuxuu odhanayaa qofkii qof muslima badbaadiya wuxuu la mid yahay isagoo ummad dhan badbaadiyey marka waxaan kula talinayaa diinta islaamka iyo bini aadamnimadu labaduba waxay ku jirtaa in qofku bini'aadamka uu u fikro sida saliimka ah uu dadkana badbaadiyo isna badbaado laakiin waxaa ceeb ah adigiiho qufacaya oo xanuunsan in aad u fikirtid si maaragtay aad maaragtay u hoosaysa oo aad aad ka xishootid oo aad tirahdid anigu cudur ma qabo waa fiicinahay marka bulshada waxaan ku kula dardaarmayaa walaalayaalow isbaara waddan casrigaa joogtaan ummad casrigaa joogtaan waxba kaa dhimi maysa haddii lagaa helo wax aan horumar iyo wanaag ahayn ka gaari maysid waa naftaadii baad la soconaysaa xanuunkaagii baad la soconaysaa dowladdii baad kula soconaysaa istaalladii baa kula soconaya wixii fasilitisaa oo la rabay baad helaysaa neefta hadday ku qabato haddii sanbabka ku xirmaan haddii dhibaata ku hesho adigii baad waxaad helaysaa waddo aad martid oo la yaqaan laakiin haddaad guriga dhexdiisan ka seexatid ama aad soomaalida ku dhex wareegtid xoogaa waa waa laga fiican yahay arrintaasi soomaalida keliya inaysan ahayn baan u malaynayaa laakiin inagu hadda waxaynu ku hadlaynaa waa afka soomaaliga bulshadeenaynu la hadlaynaa laakiin dunida saddexaad oo dhan baa wada qabta dadku waa wada noocaas marka niyahu intaasaa dardaarkaygu aad waxaa looga cabanayay adeegyada iyo dhanka cuntada iyo daawooyinka iyo markii xanibaadahan laynu kusoo rogay saddex beri ba hadda laga joogaa ka war xaaladda cunto ku filan cunto fiican ma heshaan adeegyada u baahantiin ma heshaan
iyo hameenkii koowaad dadku dee kaflad bay iska ahayd oo markaas dadku cabasho badan bay muujiyeen subaxdii markii lasoo toosay oo kale way iska jirtay xoogaa dee gabaabsi ah oo qofkii aan wax guriga u oolo kale waa iska caban karay inkastoo dad iska baroorta isaga darsanayay ay jiraan dadku iska wada ladnaa laakiin lama kala garan karin qofka runta sheegaya iyo qofka maaragtay isaga darsanaya wax la kala garan karay ma ahayn annagu waxba dhiba nama hayno marka adeegayagii waxyagu waaba isaga kaaya yaaleen laakiin hadda xaaliyan maanta aan kula hadlayo ilaa shalay niyahow wax meel cuntadii la kala dhigaa lalaayahay guriga bannaankiisa meesha wiiska laga raaco caano iyo waxa daadsan iyo cunto marka cunto noocaana loo keenin niyo hadda ma jirto ayi nooc waa taallaa marka wax hadda dhiba oona haystaa ma jiraan niyow waa kala duwan tahay meelo badan bay waxaana ka imaanayeen qaar dad iska khayriyaa oo keenayey masaajidadii oo kale laga keenayey dad ehel abaa xataa adiga kuusoo adeegayo kuu keenayey laakiin qof ehela markuu keena annagaa deganaynay waa wacaynay qofka hoos markuu soo istaago booliska kasoo gudbinayey hoos baa loo istaagayey way adkayd markii hore hawshaasi waana laakiin waa qasab qofku markuu tegi waayo waa laga qaadayay alaabta qofki waa laga gaarsiinayey si caam ah dad sadaqa iska baxsanaya iyo kuwo frontier la baxayo shaabadihii frontierkii waxaas yeeleh baa keenayey marka waa badnayd meelo badan baa wax ka imaanaya